waxaa jirtay meel kalis u ahayd konton kilomitr u jirta degmada baare oo magaceeda layidhaha reebo meeshaas oo ay xoole ku ururinayeen ay ka qaadayeen shacabka soomaaliyeed ay ku dhibaataynayeen ayagoo markaa wax saka ay ku shixran ka qaadeen laakin dawladda saysan hayno hadka biriicnimo ay tahay waxay anagu marka xoogahaas aan helnay kabacdi waxaa noo suurtagashay inaan si qorshaysan howlgal naga howlgalno ilaahay wuxuu nagu gulay oo aan taliska isagaa ay badanaayeen ayaga fadhiga waxaa xoolaha ay ku areerinayeen oo waxay ka dhibaataynaaan si fiican oo gacan bixla uga wareegno qaar ilaa saddex boqol oo neef iyo geelin koxonaa xaday suuqa ayagana waan ka qabanay waa gartay adigi ilahi keliya anaguna waxba dagama dooran ayagana khasaara sidaa kasoo gaaray guud ahaanna waxay meesha ku hayeen aan ka hayno gacantooda ciidanka ayay ku dhigan waayo xoolaha aada soo furateen ee aada kasoo qabsateen al-shabaab ma ma ari oo keliya ma maxay yihiin ma xoolo nooce ah weyaan waa ari iyo geel ari iyo geel xoolahaan waayo marka imisay ka koobnaayeen ari geel toddoba ayuu ahaa neef arigana tiro saddex boqol ayuu ahaa waa gartay marka khasaaraha goobta aada weerarteen ka dhashay ma inoo sheegi kartaa khasaaruhu dee firxad hadda firxaday wax waxaa weye dhaawac iyo la cararay markii reebno laakiin wixii aan xaqiijin laba bas oo mutaqana ayaa meesha uga dilnay ilaa afar bari hog gaarayo mutaqana waxaa iyo saanadeedina meesha aan uga reebnay wixii khasaaraha ayaga aan ka aragnay oo aan xaqiijin inta ay ahayn xoolaha saddexda boqol ee neefka ah ee ariga ah oo aad kasoo furateen al-shabaab xaggee hadda ku haysaan hadda kaliska ciidanka oo gaarib ayay hadda joogaan oo halkaasi ayaa la geeya waayo marka maxaad ka yeeli doontaan xoolahaas sidee se ugu raadin doontaan dadkii markii hore ay shabaab kasoo qaateen waa masan tahay marka waxaa weeye waa xoolahanu xoolo waxay ahay nimankan xoog ay ku qaadayeen oo sida caadada abaadee dadku ma daryaan oo qof walba waxaan raalli aysan kayn bay ka raadaan shacabku annaguna waxaanu rabna inaan ka dulqaadno mataqana dhibaatada iyo waxa weeye culayska waa shacabka soomaaliyeed n hadeer tan xaliga aan hayno way gacanta ayay ku jiraan in hadda sidaadkii lahaa haddii mataqana laga heli karana dee loo celiyana culeys maahna anagu inberi waxaan rabnaa wixii mataqana xayamankaas ay shacabka dhibaatada ugeysan inaan ka dulqaadno wixi ay ka hayaan aan ka keenana mataqana xayaadkii gacanteyda aan si fiican u gaarsiino oo marka hore kasii ka yimaadeen waxa weye marka hadda weli aan hayna oo dee howlkiiba xal ilaa maanta iska soconayay hadeerna gacanteyda ku jiraan marka in aan dadkii lahaa mataqana lagu celiyo iyo mataqana hab kale loo maareeyo intaba waa wax oo weli aan la gaarin wayo laakin hadda gacanteyda ayay ku jiraan dadkii laga soo qaadeen ayagana sidoo kale deegaanka ayay joogaan oo hadeer hadda ful aan meel ful joog laakin waa
waayo marka sidee ku ogaateen in xoolo halkaasi lagu hayay ta kalena ma markii ugu horreysayba oo aada maaragta howlgallo aada xoolo kaga soo furateen shabaab aad ka samaysaan gobolka maya naga hore way dhacday hadda dhis ma ahan balse waxa weeye waa adigu hadda kor mar saasoo kale dhacday oo xoolo saqatiyo ay jireen laakiin hadda xoolo hadda intaan leeya kale hadda kor lagama qaban laakiin dhulkaanu waa anagu nimankaan nooma barbardhigi karaan ciidanka ciidan tababaran xagga mataqana waxaa weye xirka iyo dhinaca kabilti ahaan intaba aad mataqana xaga oga shaqeeya nimankan iska jumhad xagta marka iyo informationka senberide waxaan ku howlanahay waa inaan ayaga la dirina marka xagtooda ma walawaagi kara ayaa talabinteeda hadda shaqooyinka ayaga ka howlana unbaan xagta aga talageysanay aagatena de waxaa ka dhalat in adiga booga ayaga anaga aan tagno onagu tagno dadkii de shacabka aha iyo haysteena caawa nabadgelyo ayay ku nool yihiin oo waxa weeye waa farxadooda mataqana xay iyo hambalyada wadi dawladda inay waxay soo gaartay weliba mataqana waxa weye meesha dhibaaxan gaarisay waa ka muuqanayso ma marka waxaan diyaar unahay senberi in oo aan haka filayo meeshayda ama waxa haka shaqeeyaan laakiin meel walba oo ay galaan inaan oga dabagala mar hadday dadka dili jireen oo ay dadka dhibaatan jireen mar hadda shacabka u wareegeen in haddana waxa aan ka dulqaadnay aan diyaar unahay marka adiga ilahay waa nagu geliya walakan si fiican qorshaysan ayay kasoo hadlaa